warbixintu waxay ku eedaysay sidoo kale ciidamada kenya ee ka howlgala magaalada kismaayo inay iska dhigatireen amar ka soo baxay madaxweynaha soomaaliya oo ahaa inaan dhuxusha laga dhoofin magaalada kismaayo waryaadaga caashe ibraahim caashicuud ayaa warbixintana noo haysa warbixinta guddiga dabagalka qaramada midoobay ee soomaaliya waxa ay xustay in tan iyo intii ay ciidamada militariga ee dowladda kenya ay galeen magaalada kismaayo siddeed iyo labaatankii bishii sebteembar ee sanadkii laba kun iyo laba iyo tobankii oo ay wehelinayeen xoogaga raaskambooni ee uu madaxda u yahay sheekh axmed maxamed islaan sheekh axmed madoobe cadad badan oo bakhaaro dhuxusha lagu kaydiyo ah la ogaaday inay halkaasi ku yaalaan taasoo kordhisay dareenka dadka dhuxusha taalla bakhaarada magaalada kismaayo ayaa lagu qiyaasay in ay gaarayeen afar milyan oo jawaan taasoo qiimaheeda lagu qiyaasay inay gaarayso ugu yaraan lixdan ilaa iyo afar iyo lixdan milyan oo dollar bakhaaro kuwaasi u dhigma ayaa sidoo kale la ogaaday inay ka jiraan degaanada buurgaabo kuday caanoole iyo magaalada ay maamulkeeda gacanta ku hayso al-shabaab ee baraawe hase ahaatee cadadka bakhaaradan ayay warbixintu sheegtay inay ahaayeen kuwo socda maadaama ay jireen gaadiid dhinaca dhulka ah oo halkaasi kasii socday oo dhinaca dhuxusha ah tusaale ahaan sida inta u dhexaysa kismaayo iyo baraawe bishii oktoobar ee sanadkii laba kun laba iyo tobankii ayay warbixinta guddiga waxa ay xustay in uu jiray xiisad isa soo taraysay iyo doodo ku saabsan heerka bakhaarada dhuxusha ee laga mamnuucay in la dhoofiyo iyadoo la eegayo qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee tirsigiisu yahay laba kun soddon iyo lix ee sanadkii laba kun laba iyo tobanka kaasoo mamnuucayay dhoofinta iyo in sidoo kale si toos ah iyo si dadbanba loo dhoofiyo ama looga dhoofiyo soomaaliya dhuxusha waxaana loo arkayey in ganacsiga noocana uu khatar ku yahay nabadda ammaanka iyo deganaanshiyaha soomaaliya intaasi waxaa dheer sida warbixinta lagu xusay in dowladihii soomaaliya ay mamnuuceen dhoofka dhuxusha hase ahaatee taliyayaasha ciidamada militariga ee dowladda kenya ayaa qiyaas ahaan si dhaqsiyo leh u bilaabay in ay cadaadiyaan oo ay dabada ka riixaan in la dhoofiyo dhuxusha taalla bakhaarada sabab dhinaca ammaanka gudaha ah darteed iyaga oo ku doodayay in ay hadafka howlgalkooda ay khatar geliyeen ganacsato ku doodaysa sheegashada dhuxusha taalla bakhaarada warbixintu waxay intaasi raacisay in muranka kooxda ganacsatada dhuxusha ahi ay sii wadeen in khatar ka badan midda al-shabaab ee markaasi uun laga saaray kismaayo ay ku hayeen ciidamada militariga ee dowladda kenya warbixinta guddiga dabagalka qaramada midoobey ee soomaaliya waxa ay sidoo kale xustay in xubno ka tirsan guddiga ganacsatada jubba ee magaalada kismaayo ay wadeen ganacsiga dhuxusha tan iyo muddadii ay al-shabaab ku sugnayd magaaladaasi iyagoo ugu yeeray in si kumeel gaara looga qaaday xanibaadda bishii oktoobar laba iyo labaatankeedii sanadkii laba kun laba iyo tobankii guddigan ayay warbixintu waxa ay sheegtay in ay soo saareen codsi ay ku dalbanayaan in muddo toddoba bilood ah lagu banneeyo bakhaarada dhuxusha iyadoo ay gacan ka geysanayaan ciidamada militariga ee kenya amisom iyo guddiga midooda afrika ayaa waxa ay ka codsadeen golaha ammaanka inay si kumeel gaar ah u qaado xanibaadda dhuxusha warbixinta guddiga dabagalka qaramada midoobey ee soomaaliya waxa ay sheegtay oo kale in dhammaadkii bishii oktoobar ee sanadkii laba kun laba iyo tobankii ay axmed madoobe iyo ganacsatada dhuxusha ay ku hanjabeen in haddii aan la qaadin ugu dambayn saddexda bisha nofembar ee sanadka laba kun laba iyo tobanka ay mar kastaaba dhuxusha ka dhoofin doonaan magaalada baraawe ay gacanta ku hayaan xoogaga al-shabaab iyo sidoo kale haddii ay suuragal tahay magaalada kismaayo bishii nofembar labadeedii sanadkii laba kun laba iyo tobankii ayaa wafdi ka socda magaalada muqdisho oo uu ku jiro genaraal karanja xuseen carab ciise oo ahaa wasiirka gaashaandhigga iyo madaxa xoogaga difaaca major genaraal cabdulqaadir sheekh cali diini waxa ay tageen magaalada kismaayo waxaana ay u xaqiijiyeen ganacsatada dhuxusha in xanibaadda la qaadi doono mar dhow hase ahaatee waxay warbixintu sheegtay maadaama ay wax iska cad noqotay in marka la eego qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee tirsigiisu yahay laba kun laba iyo toddobaatan ee sanadkii laba kun laba iyo tobankii iyo sidoo kale qaraarka isna tirsigiisu yahay laba kun saddex iyo toddobaatan ee sanadkii laba kun laba iyo tobankii in aan cunuqabataynta dhuxusha la qaadi doonin ayay ciidamada militariga kenya iyo axmed madoobe iyo xoogagiisa raaskambooni waxa ay qaateen go-aan shakhsi ah oo ay ku bilaabayaan in dhuxusha ay kaga dhoofiyaan dekedda magaalada kismaayo iyaga oo siiba bilaabay soddonkii bishii oktoobar ee sanadkii laba kun laba iyo tobankii intii lagu guda jiray bishii nofembar ee sanadkii laba kun laba iyo tobankii waxa ay kooxda dabagalka xaqiijiyeen in ugu yaraan labaatan doomood ay qaadeen toddoba boqol oo kun oo jawaan bishii diseembarna ay ugu yaraan laba iyo labaatan doomood ay dhoofiyeen oo ay qaadeen siddeed boqol oo kun oo jawaan oo dhuxul ah oo laga raray dekedda magaalada kismaayo marka la isku soo xooriyo guddiga dabagalka qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa sheegaya in inkastoo ay militariga dowladda kenya iyo amisom iyo xoogaga raas kamboni ee maamulka magaalada kismaayo kala wareegay al-shabaab in ganacsiga dhuxusha uu ahaa mid ka socday degaankaasi iyadoo ay soo saarka iyo ganacsiga dhuxusha ay mar kastaba ahayd mid ka jirta degaankaasi taasoo uu heerkeedu ahaa mid yar ayaa muddadii ay al-shabaab gacanta ku hayeen maamulka magaalada kismaayo waxa uu ganacsiga dhuxusha noqday ganacsi ballaaran oo qabaa'ilka degaanka iyo al-shabaabba ay dhaqaale ka samaynayeen
mahadsanid caashe ibraahim aadan caashe cuud oo inoo akhrinaysay warbixintaasi halkaad weli nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america